iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee butroska koowaad dhagaxa nool iyo quruunta quduuska ah haddaba sidaas daraaddeed iska wada fogeeya xumaan oo dhan iyo khiyaano oo dhan iyo labawejiilannimo iyo xaasadnimo iyo cay oo dhan oo sida carruur dhallaan ah u jeclaada caanaha ruuxa ee saafiga ah si aad ugu kortaan xagga badbaadada haddii aad dhedhemiseen in rabbigu raxmad leeyahay kaas oo aad u imaanaysaan oo ah dhagax nool oo dadku diiday laakiin xagga ilaah laga doortay oo qaali ah idinkuna sida dhagaxyo noolnool ayaa waxaa laydinka dhisayaa guri ruux ah inaad ahaataan wadaaddo quduus ah si aad xagga ruuxa ugu bixisaan allabaryo uu ilaah ku aqbalo ciise masiix maxaa yeelay waxaa qorriinku leeyahay bal eega waxaan siyoon dhexdhigayaa dhagax geeseed oo weyn oo la doortay oo qaali ah oo kii isaga rumaystaa ma ceeboobi doono haddaba sidaas daraaddeed qaallinnimada waxaa leh idinkoo ah kuwa rumaysan laakiinse xagga kuwa aan rumaysnayn dhagixii kuwa wax dhisa ay diideen wuxuu noqday madaxa rukunka iyo dhagax lagu toronturoodo oo ah dhadhaab lagu xumaado waayo waxay ku toronturoodaan hadalka maxaa yeelay ma addeecsana taas oo ah wixii loo xukumay laakiinse idinku waxaad tihiin jinsi la doortay iyo wadaaddada boqorka iyo quruun quduus ah iyo dad ilaah iska leeyahay inaad ogaysiisaan wanaagga kan gudcurka idinka yeedhay oo idinku yeedhay xagga nuurkiisa yaabka leh idinku waagii hore dad ma aydin ahayn laakiinse haatan waxaad tihiin dadka ilaah idinku markii hore naxariis ma aydin helin laakiinse haatan naxariis baad hesheen gacaliyayaalow waxaan idiin baryayaa idinkoo ah sidii qariib iyo dad sodcaal ah inaad ka fogaataan damacyada jidhka oo nafta la dagaallama qurumaha dhexdooda dabiicad wanaagsan ku dhaqma in meeshii ay wax xun idinkaga sheegi lahaayeen sidii idinkoo ah kuwo xumaan fala ay shuqulladiinna wanaagsan oo ay arkaan ilaah ku ammaanaan maalinta booqashada dawladda waa in laga dambeeyo rabbiga daraaddiis u addeeca amar kasta oo dadka ama ha ahaado boqorka ka sarreeya dadka oo dhan amase taliyayaasha uu isagu u soo diray inay ka aargutaan kuwa xumaanta sameeya oo ay ammaanaan kuwa samaanta fala waayo ilaah doonistiisu waxa weeye inaad samafalid ku aamusiisaan jaahilnimada nacasyada idinkoo xor ah oo aan xorriyaddiinna ugu isticmaalayn sidii jubbad aad xumaanta ku qarisaan laakiinse sidii idinkoo ah addoommo ilaah dadka oo dhan maamuusa walaalahana jeclaada ilaahna ka cabsada oo boqorka ciseeya adeegidda micnaheeda mididinyadow ka cabsada oo ka dambeeya sayidyadiinna mana aha kuwa wanaagsan oo idiin roon oo keliya laakiinse xataa kuwa qalloocan waayo tanu waa wax loo bogo haddii nin niyadda xagga ilaah ugu adkaysto dhibaatooyinka isagoo xaqdarro ku xanuunsanaya markii aad dembaabtaan oo laydiin garaaco haddii aad u dulqaadataan maxay ammaan leedahay laakiinse markaad wanaag fashaan oo aad xanuunsataan haddii aad u dulqaadataan taasu waa wax ilaah u bogo waayo taasu waa wixii laydinku yeedhay maxaa yeelay masiix baa idin xanuunsaday oo wuxuu idinkaga tegey masaal inaad tallaabooyinkiisa raacdaan isagu ma uu dembaabin khiyaanona afkiisa lagama helin oo isagu markii la caayay dadkii caayey caay uma uu celin markuu xanuunsadayna ninna ma uu cabsiin laakiinse wuxuu isu dhiibay kan xaqnimada wax ku xukuma oo isagu dembiyadeennii wuxuu ku qaaday jidhkiisii geedka saarnaa si innagoo dembi kala dhimannay aynu xaqnimo ugu noolaanno waxaad ku bogsateen xariijimihii karbaashiddiisii waayo waxaad u ambanayseen sida ido oo kale laakiinse haatan waxaad u soo noqoteen arrijidhka iyo hoggaamiyaha naftiinna